ka badan toban macalin ayaa fursado shaqo ka helay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee albayaan ee magaalada beledweyne macalimiintan oo markii hore shaqalaan ahaa ayaa hadda waxbaro ardayda iskuulka albayaan ee magaalada beledweyne maamulaha iskuulka albayaan ustaad xasan waasuga ayaa ka waramaya tirada macalimiinta heshay fursadaha shaqo macalimiinta oo tooska u dhiga ardada oo iskuulka jooga waxa weyaan waa cashar waa toban macalin oo labada qeyba jooga qaybta full timeka iyo qaybta part timeka labadaba jooga macalinka waxaan ku xulanaa aqoontiisa iyo baagaraamkiisa iyo mataqaanaa khibradiisa waxbarasho iyo inta sano uu wax uu soo baraya ardada keliya ma fiirin macalinkan baajo wataa jaamacaduu soo dhameeyey mataqaanaa ma fiirino iyo waa in adeer ma fiirina waxaa fiirina macalinkaanu aqoonta uu leeyahay iyo warqadda uu wato maxaa u weheliya oo ah baratika markii macalinka intaas uu soo dhammaystirto mas-uuliyadda aanu hayno ayaan idhaahdaa qayb ka qabo iyo ammaano sida ammaanadaas u noqoto ammaano sida la rabo loo guto iyadoo fursadaha ardada iyo waalidiinta la bixin haddana macalimiinta fursadaha ay ayagu helayaan ay ka mid tahay iskuulka uu bixiyo dabcan waxaanu haddana sii ballan qaadaynaa haddee jaanise kale iyo baahi kaloo macalimi ay soo baxdo in ardada wax usoo baratay may dhalinyarta wax usoo baratay dadkooda inuu iskuulka isaguna insha allah gacan u fidi doono qaar ka mid a macalimiinta heshay fursadaha shaqo ayaa u mahadceliyay maamulka iskuulka albayaan iyagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen fursadan bismillaah magacayga waa ustaad yuusuf cabdulaahi axmed waxaan ka mid ahaa macalimiinta dugsiga albayaan integrate school runtii waan bogaadinayaa fursadda qaaliga ah oo ina siiyey dugsiga albayaan anigoo ka mid ah macalimiinta soo waxbartay dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan runtii cilmigii aan soo bartay oo allaweyna jalla wacala igu manaystane waan ugu faa'iideyn doonaa bulshadeeda qaybaheeda kala duwan waana bogaadinayaa fursadda khaaliga ah uu bixiya dugsiga albayaan waxaan ugu baaqayaa macalimiinta kaleenta ee ku sugan gudaha gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne in dugsiga albayaan ee uu fursad u siiyo macalimiinta tayadooda ee sarreysa oo uu qaadanayo in ayagana ay ka faa'idaystaan insha allah magacaygu waxaa waaye yaxya cabdiqaadir oo ka mid ah macalimiinta ka shaqeyda madarasada iskuulka albayaan waana ku faraxsanahay macalinimada fursadda macalimada ah oon kaga shaqeynayo iskuulka madarasada albayaan magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo waxbartay balse aanan helin shaqo